Maxamed Ibraahin oo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa Radio Snai kaga hadlay saameynta fatahaadaha soo noqnoqday ee ku dhuftay deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle. Maxamed ayaa tilmaamay in fatahaaduhu ay si weyn u saameeyeen nolosha bulshada gaar ahaan dhinacyada nolol maalmeedka, caafimaadka iyo waxbarashada. Wuxuuna xusay in dad badan ay ku barakaceen daadadka halka qaar kalena ay lumiyeen xoolihii iyo hantidii ay ku tiirsanaayeen.
koleyto waa soo noqnoqdaan dhibaatooyinka noocan oo kale ah oo saameynta xagga fatahaadaha webiga ah hadda fatahaadihii webiga keliya ma aha jowhar ugu weyn maalinta sabtiga oo kaleeto waaye maalinta sabtigana waa aragtay dadkii imaan jiray iyo dadka hadda yimaado way kala badan yihiin runtii tacaala dhib ayado ilaahay subxaana watacaala xaggiisa ka yimid dadkana nacfi bay u tahay haddii beerihii ay biyo u galaan amba mataqaanaa gaarto meel walba oo sidaas oo kale ahne u ballaaran tahay saameyn weyn ayay nagu haysaa waxaas oo dhan waxay noqonayaan mataqaanaa wax maaragtay bulshadii oo dhan culays ku wada noqonayo annagana culays nagu ah bulshadina culays ku ah runtii sidii looga kori lahaa amba looga gudbi lahaana kolley waxaan u maleynayaa in in laga mataqaanaa loo wada duubto oo loo wada xirto inay u baahan tahay hadday noqon lahayd min shacab ilaa iyo maamul meel walbo mataqaanaa uu ka jiro amba mataqaanaa la dhihi karo isheeg waxbaa laga qaban karaa haddii la yidhaahdo in mataqaanaa dadki ay iskaashadaan wax ka qabsadaan ayay u baahan tahay saameyntaas ballaaran oo aan kasoo hadlay iyo kala duwanaanshaha maaragtay xilliyadii hore ee fatahaadaha iyo xilligan mar walba xilliga cusub ee hadda noo muuqda ayaa nooga kuleyl badan iyo duruufaha adag ee lagu jira islamarkaana saameynta ay yeelanaysane waa mid mataqaanaa iska cad oo ah in shacabkii iyo dadkii masaakiinta ahaa ee aan maaragtay waxba aan haysanin ee amba alyoomka ku shaqaynayay inay saameynta ugu adag yacni qabanayso dad aada iyo aad u badan ayaana maaragtay laga yaabaa inay barakac iyo maaragtay ay sababto fatahaadaha sida aad ogtihiin barakacyo badanaa ka jira meelaha qaar haddii yacni biyihii ay gaaraan waa dadkii waa taqaanaa way iska barakacayaan amba meel kale u guurayaan haddii guryihii biyaha ay kasoo galaan webiga shabeelle ayaa ku fatahay dhowr duulo ay ka mid yihiin bayxaawo iyo maandheere fatahaadaha sanad walba soo laalaabtana waxa ay dhibaato ku noqdeen beeraleyda iyo dadka ku tiirsan webiga shabeelle